kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdiqani cismaan yuusuf oo ah daktar ku takhasusay cudurada ku dhaca uurku jirta islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu mashquulsanaa la tacaalista dadka uu soo rito xanuunka coronavirus magaalada london ee cariga ingiriiska doctor cabdiqani bal ugu horeyntii kusoo dhawow barnaamijka haddii aan ku weydiiyo cudurka coronavirus si weyn oo ba-an ayuu saameyn ugu yeeshay magaalada london bal sharaxaad naga sii haatan xaalka siduu yahay sahra aad baad umahadsan tahay walaal viruskani wuu soo gaaray waddanka u k sida aad ula socoto fara kululna hadda wuu nagu hayaa run ahaan marka laga hadlo maanta oo u dambeysay waxa ay dhimashadu gaadhay kunkiibay kor u dhaaftay lama filayn inaan weygan aan kun gaadhayno laakiin maanta kun bay kor u dhaaftay inta dadka ku dhimatay marka maalin kasta ilaa labadii maalmoodna dadka uu ku dhacayaa way libilaabmaysaa oo runtii waa welwel weyn baa hadda waddanka ka taagan guud ahaan
waa tahay waxa ugu muhiimsan oo dad badan ay dabcan jeclaan lahayn inay barnaamijka wicitaanka ka maqlaan waxay tahay sida looga hortegi karo viruskan oo maaragtay dadka isku ilaalin karaan maxaad dhihi lahayd taasna
walaal horta ugu horeynta waxay ka bilaabantaa nadaafadda guud oo aynu in badan ka hadalnay oo aynu mar hore halkana kasii daynay oo qofku faraha maydida iyo dhiqitaanka uu aad u badiyo waxaa kaloo muhiima wadamadan hadda uu aadka uga socdo u k america iyo wadamadan reer galbeedka oo dhan in ummadii guryaha jooga la yidhi waxaa loo yaqaano social distancing oo dadkii la kala fogeeyo taas weeyaan ta keliyata ee hadda xanuunkan fididiisa yaraynaysa dadka suurogelineysana in inta uu ku dhaco isbitaaladu ay la tacaali karaan waa guri joogidda ka fogaanshaha meelaha layskugu ururo iyo nadaafada guud saddexdaa haddii la waayo xaaladdu farahay ka baxaysa waa tahay dhegeystayaal badan ayaa khadka telefoonka ku jira oo aan jeclaan lahaa inaan fursadaha siino si ay uga faa'iidaystaan bal haddaan ku bilaabo dhegeystahan ugu horeeya codkiisa
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa maxaa xasan bikole oo ku nool dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada britoria waan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan sahra cabdi iyo dhakhtarka salaan kadib dhakhtarka waxaan weydiin lahaa cudurkan maadaama uu faafay dunida dhan uu fara ba-an ku haya dad badan uu soo ritay daawo rasmi ahna aan loo haynin dadka inta badan waxaa fursadda koowaad la siiyaa dadka waayeelka ah ama dadka cudurada qaba dadkan intaas waa ka badan yahay oo guryaha qaarkood xanuunkii ku hayaa ama meelaha ay ku nool yihiin fursad degdeg ahna inaysan helina u baanta marka dadka inta badan waxay la kulmeen inay xaaladooda noqoto qof bukoo boqol kuu talisay oo mararka qaarkood waxaa leeyahay qofka yuusan isticmaalin daawooyinkii qalajiyaha mararka qaarkood waxaa leeyahay qalajiyaha hala isticmaalo mararka qaarkood wuxuu leeyahay laleeyahay hala isticmaalo waxaan la yiraahdo baristimolka iyo qandhajibyaha mararka qaarkood wax daawaha u dhowaan baa laleeyahay mararka qaarkood waxaa soo baxaysa hala isticmaalo daawooyinka malaariyada iyo waxyaalaha lamida mararka qaarkood yaan loo dhowaan baa leeyahay marka inkastoo aan ognahay inaysan jirin daawo rasmi oo loogu talgalay haddana qofka buka maxaa kaalmaati u noqon karo ayaan weydiin lahaa dhakhtarka waana salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah waan gartay wiilkaas south africa naga soo wacay aad buu umahadsan yahay waa runtiiyo horta waa qofku markuu xanuunsado waa halkii soomaalidu odhan jirtay markuu qofku xanuunsado boqolbaa u taliya oo taladiibaa iswada dhaafaysa su-aal fiican buu ina weydiiyey oo ah dawooyinkan hadda la sheegaya qandhajabinta barasitamoolka iyo kuwan kale qaarna ka fogaada leeyahay qaarna u dhowaada run ahaantii waxa weeya waxa qandhada uu xanuunkan sidaan ognahay qandho weyn buu keenaa qandhajabintana waxaa guud ahaan loo isticmaalaa laba dawo mid waa barasitamoolka midna waa dawooyinka ibuburafenka la yidhaahdo ee inflammationka jebiya waa runtii wiilkaasoo waxaan jeclaan lahaa halkan inaan ka caddeeyo waxa ay dadku qaadan karaan iyo waxayna qaadan karin barasitamoolka ama panadolka loo yaqaano meelaha qaar waxa weeyaan okay waa la qaadan karaa xumadana aad buu u jebiyaa waa dawada keliyaata ee hadda xumadda loo qaadan karo coronavirus marka laga hadlayo dawadii kale ee ibuprofenka ama norafenka ama ladhaha diclofenac oo dawooyinkaa dhan waa family isku dhow oo ladhaha non steroidal anti inflammatory drugs waxa la yidhi hadda ha laga fogaado sababta ha looga foda- fogaada loo yidhina inkastay qan- qandhada si fiican u jabiyaan waxaa la arkay dhalinyar fara badan oo xanuunkani ku xumaaday oon la filayn inay ku xumaado xanuunkani waayo waa inagii odhan jirnay dadka waaweyn buu aada ugu daran yahay marka eh, cilmi baadhista ka timiday faransiiska maraykanka iyo talyaaniguba waxay isku waafaqeen in dadka qaatay xanuun kiniinka ibuprofenka ama wixii la dhigma in uu xanuunku u eg yahay inuu kaga sii xumaanayo marka u k iyo wadamada yurub oo dhan iyo americaba waxaa la yidhi ha laga fogaado ibuprofenka waxaana lamid ah ibuprofenka naproxenka eh, mid kaloo la yidhaha diclofenac ama voltrol waa groupkaas oo dhan waa in laga fogaado Eh, wiilku wuxuu kaluu ina weydiiyey maxaa dawooyin kale oo waatan la sheegayo antimalaria la qaadan karaa Eh, halkaa waxaan odhan lahaa antimalariadu ma aha hadda standard therapy dawo la siinayo qof kasta uu ku dhaco eh, xanuunkani aniga isbitaalkayga hadda aan joogo waa ilaa iyo toban case baan maraynaa Eh, laba way dhinteen laakiin intay kale midna antimalaria maanan siinin weli because sababtu waxa weeyaan waa waxyaabo lagu tijaabinayo weeyaan wadamada qaar isbitaalada qaar wadan cid kasta wada siinayaa ma jiro oo ma hayno information la odhan karo qof kasta oo uu ku dhaca xanuunkani antimalaria ha la siiyo laakiin waa su-aalaan sugayno oo marka khibrad la helo ee la arko inay dad badan daweynayso kolkaasaa ummadda dee la siin karaa oo hadda had- xaalka la joogo qof kasta lama siin karo waa hagaag dhegeystaha xiga bal aan fiirino asna
magacaygu waa yuusuf shee cali ee jooga yurub waxaan rabaa dhakhtarka halka kan martida ku ah inaan hal su-aalo weydiiyo oo ah ee, cudurka coronaviruska la xiriira doctore cudurkan coronavirus maxay tahay asbaabaha lagu garto oo kooban qof markuu ku dhaco maxay tahay sababo sababaha uu ku garan karo oo lagu garan karo inuu qofkii cudurka hayo oo cayiman waana mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatulla yuusuf oo inaga soo wacay yurub aad iyo aad baad umahadsan tahay Eh, haddaan soo koobo astaamaha ugu muhiimsan ee lagu garan karo xanuunkan coronavirus eh, waa astaamihii eh, durayga ama hargebka oo kale eh, laakiin ka yaraa culus kuwaas dhammaan dadka badidoodu waxay wada qabaan fever xumad aada u sarraysa oo dadka aan xumadda laga helin aad bay u yar yihiin marka xumaddu waa calaamad aad iyo aad muhiim u ah waxaa kaloo muhiim ah eh, qufac qufacaasi ma aha qufacii dadku iska lahlahaan jireen eh, eh, dee dad badan oo iska yara qufaca marmarka qaar way jiraan waa new persistent cough waa qufac cusub oon tegaynin iyo calaamadihii kale durayga oo qofka jidhku aada u xanuunayo een, qofku daal badan uu dareemayo iyo een, qofkii oo marka ay ku xumaato Mhm.
een, uu dareemayo inay neeftu qabanayso Waa.
markaas qofka calaamadaha isku arka sahray ee, gurigu u baahan yahay inuu joogo oo dadka uu ka fogaado laakiin hadday neeftu qabanayso markaa degdeg waxa weeyaan uu la xiriiro bahda caafimaadka waa tahay Een, bal waxaa jirto in jermis badan dadka jirkooda uu galo oo dhibaatooyin uu ku keeno cudurro ama xanuunyo marka viruskan virusyada kale muxuu uga duwan yahay haddaan su-aashaas ku weydiiyo sahra waa su-aal aada iyo aada u wanaagsan xanuunkan cusub ee coronavirus eh, siyaabo badan buu kaga duwan yahay virusyadii hore ee jirka bini aadamka kusoo dhici jiray ama ilaa iyo hadda ku dhaca waa marka koowaade waxa weeyaan virus cusub oo bini aadamka jirkiisa ku cusub taasina waxay keentay inuusan jirku wax difaaca usii haysanin waa marka labaade waa very infectious si sahlan baa layskugu gudbin karaa Een, marka saddexaad oo ah ta uguba muhiimsan eh, waxa weeyaan eh, droplet ayaa lagu kala qaadaa taa micnaheeduna waxay tahay qof kugu ag hindhisay ama qufaacay ayaa inta ay kasoo boodaan waxa aqoonyaenu soo qufaacay ama soo qaaday bay sanka kasoo gelayaan qofkii kale taasina waxay keenaysaa inuu qofku si sahlan u qaado haddii aan u barbar dhigno virusyada kale aynu naqaano ee jirka eh, ku dhaca waxaa ka mid a hepatitis a-ga kaa waad ka fogaan kartaayoo waxa lagu kala qaadaa uun cunto uu soo galay oo aan nadiif ahayn inay kusoo gasho jirkaaga oo waa oo rafiika afkaa laga uu kaasoo galaa waxaa ka mid a hepatitis b-ga c-ga h i v-ga ma aidiska waa wada virusyo laakiin kaasna wuxuu u baahan yahay inuu dheecaan ama dhiig qof kale oo qaba uu jirkaaga soo dhex galo taasna dee qofku uu ka fogaan karaa Eh, ha yeeshee xanuunkan coronavirus waa sida hargebka oo hawadaa yaree qofka aad u dhowdahay intuu qufaco jirkaaga soo gelaysa ayaa lagu kala qaadaayo taasaa keenaysa inuu markaa aada ugu fududaado ummaddii inuu ku fido isagoo ah very infectious kala gudbidda laba qofna ay aada ugu fududdahay saasaa keenaysa inuu kaga duwan yahay fayrasyada kale aynu aadka ula tacaalno magacayga waa cabdiraxmaan maxamuud jiisow waxaan joogaa dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho degmada hodan runtii waxaan barnaamijka dhegeystaha v o a waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo doctor cabdiqani cudurkan waxa uu farabadan ku hayaa caalamka soomaaliya iminka waxaa la hayaa saddex kiis sida ay dowladda noo xaqiijisay magaalada muqdisho marka doctoorka waxaan weydii lahay siyaabaha looga gaashaaman karo iyo waxa keena jeermiska inuu noo soo faahfaahiyo insha allahu tacaala bahda v o a waa mahadsan yihiin khaasatan saare cabdi waktiga oo gaaban dartiis su-aasheyda intaas ayaan kusoo koobayaa waata waa su-aalaha dadka aada ay u rabaan maxaa looga hortegi karaa hadduu lacala ku ku helana maxaa lagu lagu dabiibi karaa marka waxa looga hortegi karaa waa sheegta dabiibka haddaad waa run weeyaan cabdiraxmaan oo muqdisho jooga aad buu mahadsan yahay runtii waa welk welwelka iyo walaaca ummadda haysta waan fahmayaa sida looga hortegi karo waa runtaas hera waan soo sheegnay dabiibkiisu waxa weeyaan supportive care ma aha dawo gaaroo la siin karayo laakiin jidhka haddii uu duqeeyo xubnaha muhiimka ah ay ka mid yihiin neefsashada iyo sanbabada ay ka mid yihiin keliyaha kuwaas ayaa u baahanaya in support la siiyo haddaan kuusoo qaato weyl hadda isbitaalkayga yaala oo uu ku dhacay nin dhalinyaro ah wuu ku xumaaday sanbabadii ayaa hawadii siin kari waayey jirhkii marka waxaa lagu xidhay waxaa loo yaqaano ventilatorka oo u neefsanaya jirhka labo keliyihii baa wiilkaa fadhiya keliyihii marka waxa la geliyey dialysiska ama sifaynta saddex wiilkaas waxa wadnihiisiibaa daciif noqday oo dhiiggii wareejintii karila taana waxa la geliyey mishiin kale iyo dawooyin kale oo dhiiggii wadnaha u wareejinaya dadkan sidanay inta badan way ku dhintaan run ahaantii laakiin waa supportive care kaasoo kolba xubintii fadhiisata jidhka ayaa u baahan caawimo intaa un baa la samayn karaa hortagaana ka fiican ka dabatega waa tahay soomaaliya oon ognahay meelaha qaarkood in caafimaadkan uu aada u adag yahana caqabadeeda ayay leedahay dhegeysto ku jira dhinaca dalka sweden ayaan qadka soo gelinayaa walaal magacaa ku bilow iyo su-aasha aad ka qabtid coronavirus dhakhtar cabdiqani cismaan yuusuf wuu ku maqlayaa ha baayisahra waa mahadsan tahay adigii bahda v o eda waan u mahad celinayaa magacayguna waa ubax daahir cismaan waxaan ku noolaha wadanka sweden su-aasheedu waxay tahay cabsi balaaran ayaa jirta oo ah dad cudurkii qaba oo calaamadihii coronaviruskii macnaha laga dareemayo oo shacabkii dhex gelaya ama dhex socdo markaas isqarinaya iyagoo ka cabsanaya in lagu caayo oo cudurka ilaahay keena in lagu macnaha lagu takooro oo lagu cambaareeyo marka dhibaatadaasaa jirto sidee marka looga gaashaaman karaan meel kasta oo dadka afka soomaaliya ku hadla ay joogaanna way qusaydaa su-aashaasi aad iyo aad baad ubax mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad iyo muhiim u ah oo runtii aan ka xumahay inaan maqlo in qof calaamadihii qaba uu dadkii dhex soconaya taas waa mas-uuliyad qofka saaran ha yeeshee sida keliyaata ee ubaxay looga gaashaaman karo waxa weeyaan in qof kasta oo qofku la kulmo uu u arko qofkani inuu potentially uu qabi karo xanuunkan oo aad u jirsato laba mitir hadda maba aha in laisku dhowaado kow labo meel kasta oo taabanayso iyo inaad farahaas ka dhaqdo mar kasta oo qof kasta oo aad la dhaqmayso oonan reerkaaga ahayn aad u aragtaba qofkani inuu qabo saasaa hadda dadka lagula taliyaa waayo marka la leeyahay hala kala fogaado micnahii waxa weeyaan qof kasta waa laga shakisan yahay dadkana dee mas-uuliyad baa saaran xag alla iyo xag bini aadanba in qofkii xanuun yar iska dareema lafihiisa iyo dadkiisaba uu ilaaliyo wacyigelin bayna bulshada u baahan tahay waa hagaag ubax daahir aada ayay u mahadsan tahay dhegeystahaas sweden naga soo wacda meelaha ugu darano cudurka uu ka jirana ay ka mid tahay magaalada stockholm bal haatana dhegeysto kale haddii aan codkiisa ku maqashiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdulaahi mire cali cabdullah washington waxaan inka soo salaamayaa wadanka koonfurta suudaan doctoorka si gaar aan u salaamayaa bahda v o a sidoo kale waxaan rabaa doctoorka inaan weydiiyo cudurkan hadda lagu magacaabo coronaviruska oo adduunka gelgelay waxaan rabaa inaan doctoorka weydiiyo su-aashayda oo ah laba qaybood qaybta koowaad oo ah calaamadaha lagu garto cudurkan iyo sida looga hortegi karo labada su-aalood ayaan doctoorka weydiinaya waana mahadsantiin aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdillaahi mire calaamadaha waynu soo sheegnay waxa weeyaan calaamadihii hargebka oo laakiin ka xun xumad badan kuwa ugu muhiimsanay markaa waa xumadda iyo qufaca iyo neefta qofka qabanaysa saddexdaa qofkii isku arka waxa uu iska shakiyayaa wuuna is ilaalinayaa sida looga hortegi karayaana waxa weeyaan sidii shaksiga oo nadaafadiisa ilaaliya nadaafada reerka ilaaliya dadkana social distancingka ka fogaada meelaha ururada iyo meelaha layskugu imanayo qofkaan u baahnayn inuu dibadda u baxaana uu gurigiisa joogo talada dowladda waddanka uu degan yahay ay bixisana uu sideeda u raaco waa tahay dhegeysto kalaan fursadda siinayaa sidoo kale waa mahadsan tahay walaashay saare cabdi axmed adiga iyo martida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaanba dhegeystayaasha v o e-da magacaygu waa cabdicasiis maxamed daahir oo jooga magaalada muqdisho waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo ma jiraan dad uu ku dhacay cudurkani coronavirus ama covid nneteen oo ka bogsooday haddiise jiraanna saameyn maku yeelan karaa noloshooda waa mahadsantihiin v o e da runtii cabdinaasir aad buu mahadsan yahay waa run oo horta waxay ku xidhan tahay qofka heerka uu gaadhsiiyey dad waxaa jira uu ku dhacay oon is ogeyn oo safmar oo kale ku yara noqday sidii hargebka ama durayga oo kale dadkaa lama filaya inay wax dhaawaca uu gaari doono dadka laakiin waxaan ognahay uu xanuunku aada ugu dhaco ee u baahda in cisbitaal la dhigo iyo gaar ahaan usii baahda in ventilatorka mashiinkan sambabada u neefsanaya lagu xidho dadkaa hubaal waxaa gaadhay dhaawac weyn sambabadooda iman markay kasoo baxaan ee gurigii kuwan ku celinay waa daciif dadkii tallaabo ma qaadi karayaan oo way jilicsan yihiin laakiin hawadiibay qaadan karayaan maadaama xanuunkan uu xanuun cusub yahayna dee waxaan sugaynaa wakti inaan siino oon aragno long termka mustaqbalka sida ay ku dambayn doonaan laakiin waa run oo waa la filayaa inuu dhaawac kaga tegi doono dad fara badan
magacayga waa nuur cali xasan oo jooga south africa gaar ahaan magaalada cabtown sahra adiga iyo bahda dhamaan dhahda v o a waa salaamayaa iyo maxaan ku irahdaa dakhtarka intaa kadib waxaa la sheegaa in wadamada kulol uu ku saameyn yaryahay cudurka coronavirus halka wadamada qabow uu ku saameyn badan yahay ama khatartiisa ay ku badan tahay marka arrintaasi ma tahay arrin la xaqiijiyay oo sax ah waa su-aashida koowaad tan labaad marka lagasoo tago cudurka sida la sheegayo soomaaliya dabcan afka ayuu u saaran yahay ilahay subxana tala naga badbaadiyo marka lagasoo tago dowrka dowladda dakhaatiirta soomaaliyeed maxaa uga qorshaysan wacyigelin dhaqaale iyo kahortegid maxay u qorsheynayaan cudurkaasi si ummadda looga badbaadiyo wiilkas aad buu mahadsan yahay oo su-aashan ah in xanuunkani uu kaga roon yahay dhulka kulul marka loo barbar dhigo dhulka qabow waa su-aal aad iyo aad laskula dhex marayo waxbaa ka jira laakiin waxay u baahan tahay wakti waxaan ognahay in virusyada ku dhaca neefsashada ee uu ka mid yahay influensaha iyo hargebkiyu ay yar yihiin waktiga qabowga ah oyna aad waktiga kulaylka ah oyna aada u bacramin ayna wada waktiga qabowga ay soo bataan maadaama yurub badideedu ay hadda wakti qabow ku jirto waxa la filayaa in xanuunkan coronavirus uu sidaa awgeed u xumaaday ha yeeshee wax caddaynii weli ma jirto laakiin waa wax la filayo oo laga bartay virusyadii kale jidka soo marayay laakiin de coronavirus wuu inagu cusub yahay wakti baa loo baahan yahay taa micnaheegu ma aha wadamada soo koraya ee kulaylka ah ee soomaaliya ay ka mida tahay in ay isdhigtaan oo yidhaahdaan dhulkeenu waa kulayl oo inaga dadku waxba inaga qaadi maayo dadaal weyn baa loo baahan yahay su-aasha kale waxay ahayd sidee buu dhakhaatiirta waddankii joogaa ula tacaali karaan waa runtii horta in badan waa la samayn karaa muhiimka ugu weynina waxay saaran tahay bulshada iyo dowladda bulshada xaggeeda waxa weeyaan dee is-ilaalinta iyo warfaafinta dowladdu iyo arrimaha ay dowladdu u sheegto inay dhegaystaan dadku oo arrimahan aynu sheegayna maanta o dhan sida looga hortegaya ay sideeda u qaataan dowladdana dee waxaa mas-uul ka saaran inay one xuduudaheega ilaashato oo hadda safar aan necessary ahayn ama aan daruuri ahayn in wadanka loo yimaado ma aha waay labo eribodyadeeda waa ina dadka soo degaya la yareeyo oo anu waxaan kula talin lahaa sida adduunku kaleba uu sameeyey in wixii daruuriya mooyaane wixii kale la iska joojiyo waa tahay soomaaliya waaba la xanibaba hadda diyaaradihii dowladdu waxay kasoo saartay amaro waad mahadsantahay dhegeystayaasha maadaama fursadda ugu fiican aan siinayo dhegeystaha kalaan jeclaan lahaa inaan soo qabto asna magacaygu waa xabiib maxamed cigaal oo jooga dalka kenya su-aasha doctoorka aan weydiinaya waxaa weeye waxaan ku noolnahay bariga africa oo meelaha fakrigu ugu badan yahay dunida Eh, dadkuna ma awoodaan inay gastaan gloveska gacmaha ma awoodaan inay gataan xitaa dadka qaarkood bahalada ay afka ku xiran lahayn ma awoodaan inay hand sanitizer-ka gataan dadka qaarkood sidaas lamida dadku ma awoodaan inay guryahooda joogaan sababta waxa weeye noloshooda ayaa waxa ku xiran nolol maalmoodkooda ayaa waxay ku xiran tahay inay banaanka u baxaan marka su-aasheedu waxaa weeye sidee ayaad is leedahay waa looga hortegi karaa dalalka fakriga oo aan kaalmeyn karin dadkooda oo aan suurto gelin karin inay dadka guryaha joogaan ayna ku kaalmeeyaan dadka guryahooda dadkuna noloshooda ku xiran tahay inay banaanka u baxaan sidee ayaad is leedahay cudurkan waa uga badbaadi karaan ama waa uga hortegi karaan waa mahadsanta waa qunsulka dowladda soomaaliya ee dalka kenya marka maxaad ugu jawaabi lahayd ma isaga council eh, eh, qunsulkii ah ha o su-aal marka political wey okay waa iisheeg markaan bilaabayo go ahead Eh, aad iyo aad buu u mahadsan yahay ninka odayga ee naga soo wacay nairobi waa runtii wuxuu taabtay eh, meelo aad iyo aad u muhiim ah number one oo ah xaggii resourceska inay dadkii ayna waxba haysanin iyo tii kale ahayd oo qu- eh, quutulyoomkoogii dadkii inay raadsanayaan waa marka koowaade glovisku waan ogahay inuu yar yahay maskasku inay yar yihiin sanitizerku inay yar yihiin wadamada soo korayna ay dee aad waxaasi ugu yar yihiin qofku waa inuu dadaalkiisa sameeyo runtii waxa ugu muhiimsan xagga nadaafadda ee saddexdaa aan sheegnayba ta ugu muhiimsan waxa weeyaan fara maydhidda biyo iyo saabuun labaatan second waa wakti dheer laakiin waa muhiim biyo iyo saabuun meel walba waa laga helayaa iyada taas nadaafadda intaasay samayn karaan su-aasha kale ah dadkii dee quutilyoomkiibay weeraadsanayaan guryihii ma joogi karayaan waa su-aal aad iyo aad u adag waana fahmayaa ee is-ilaalin guud unbaa loo baahan yahay oo dowladdu wadanka ay joogaan eh, fariimaha ay bixinayso inay dadku raacaan waan ognahay inay kaysasku ay weli africa yar yihiin laakiin qofkii joogi kara gurigiisa ee kasoo shaqayn kara gurigiisa dee taasaa u wanaagsan qofkii kale ee aan laakiin joogi karaynin inuu buuqii badnaa iska yareeyo socodkii badnaa iska yareeyo oo limitation xadidaad uun isku sameeyo dhaqdhaqaaqiisa hadday dowladdu kula taliso inay bando jirto ama la joojiyana dee way ku qasban yihiin markaa inay joojiyaan Eh, marna waa nolol marna waa dee quutilyoomkii Waa tahay.
Eh, waana xaalad aad u adag runtii waan fahmayaa dhegeystaha ugu dambeeya oo dhinaca magaalada kismaayo nagala soo xiriirtay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa faadimo cali aadan waxaan joogaa magaalada kismaayo Ee, fikirkayga haddaan ka dhiibto ee, aniga waxaan qabaa horta kow awl- awalan in alla loo noqdo oo alla loo toob keeno istikfaarta la badiyo Ee, si ilaahay uu nooga badbaadiyo masiibooyinka socdo tan labaad in qof kasta meesha uu joogo safarada la iska joojiyo oo waxaa masiibadan intay ka dhammaanaysa tan saddexaad in nadaafada la badiyo oo talada dhakhaatiirta la raaco intaas ayaan qabaa insha allah sida kheyrkana ilaah ka rajeynayna nin walbana meeshu joogo allaha ku xafida alla unbaa xafidi kara alla ayaa talada in loo dhiibto ay- fikirkaas ayaan qabaa aniga waaye doctor cabdiqani eh, cismaan yuusuf ugu dambeyntii maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirtii maalmahan oo dhan la tacaalaysay cudurka xanuunka coronavirus isbitaalkiinan uu si weyn een, dadka u buuxdhaafeen bal waxyaabaha ugu dambeeya oo dadka uga tegi lahayd eh, dardaaran ahaan ood leedahay waa inay sameeyaan maxaa ka mid ood barnaamij kusoo xiraysid
Eh, sahra aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka koowaad aad baan kuugu mahadinayaa waqtiga fiican aad i siisay si aan ummadda ula sheekaysto Eh, iyo jaaliskan aan siisay inaan kula yara hadlo ugu dambayntii run ahaantii welwel iyo walaac weyn baa taagan En, waxaan jeclaan lahaa inaan si gaara horta ula hadlo dadka u k jooga oon ogahay in dad badan ayna taladii dowladda weli aada ugu dhaqmaynin ee is-ilaalintii run ahaantii xaaladda u k waxaa la filayaa inay faraha ka baxdo wiigaga soo socda dhimashadu inay badato waxa dad badan ay london ku arkayaan guryahooga agtooda iyo meelo u dhow in laga dhisay meelo cadcad oo waaweyn oo horey u jiri jirin Mhm.
waana la bilaabay taas waxaa loo dhisay meydadka in lagu ururiyo wiigaga soo socda isbitaalladu ay qaadi laayihiin marka xaaladdu aad iyo aad bay halis u tahay sida keliya looga badbaadayaana waa gurigaaga joog nadaafadaadana ilaali taasi waa dadka dibadda jooga ayaan intaa kula talin lahaa dadka dalkii joogana waxaa loo baahan yahay u diyaargarow iyo xagga dhakhaatiirta xagga dowladda iyo shicibkaba inay heegan galaan waktigan waktigay soo gaari doonto cid garanaysa ma laha marka heegan iyo dadaal baa loo baahan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiqani cismaan yuusuf oo jooga london kuna takhasusay xanuunada ku dhaca uurku jirta ka midana dhakhaatiirta ku mashquulsanaa maalmahani xaaladda sii xumaanaysa cudurka coronavirus ee dalkaasi britain barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ayuu marti igu ahaa aad iyo aad ayaan dhakhtarkii u salaamayaa dadkii ka qaybgalayba waad mahadsantahay doctore